caafimaadka caruur iyo cirool dadku u wada cawdaane midnaan cayrinaynn oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaado oo ah barnaamij toddobaad la oo alabo maalin kasta oo xadaad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado ururka caafimaadka
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo axada taariikhduna ay ku aasaysan tahay labaatan iyo kowda bisha afraad sannada labada kun toban iyo sagaalka waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaado barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor xuseen xaaji bulle oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha gudaha magaalada cadaado ugu horreyn doctor kusoo dhowow barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaado aada baad u mahadsan tahay waana idinka mahad celinayaa booqashada ay soo booqataan oo jeego goobteeda caafimaadka waxaan kaloo u mahad celinayaa raadiyo cadaado hagar la-aanta ay ay bulshada shaqada ay hagar la-aanta u qabanayaan iyo baraarujinta mar walba ay la daba taagan yihiin waxaan ilaahay ka rajeynaa raadiyo cadaado inuu ka dhigo raadiyada ugu fiican ummaddan aada u baraarujiyo shaqadiina aad baan u mahad celinaynaa maadaama ummad aada baraarujinaysaan Ee, intaas waa inta inta kale waa boqolkii boqol xiliyada hadda aan ku jirno kulaalihii baa bilowday Een, xilli roobaadkii aan sugi jirnayn waxaa moodaa inuu xoogaha ummadda hadda ay ibni aadinka waa iska warbadan yihiin waxbay iska sheegaan haddana ilaahay naxariistiisa lagamaba quusto ilaahay wuxuu roobka soo dejiyaa siduu qur-aankiis ku sheegay insaanka markuu quusto ibni aadinka markuu quusto ayuu ilaahay roobka soo dejiyaa badanaa Een, naxariista ilaahayna ilaahay agtiisay ka maqan tahay mooye ilaahayna nooma weynin dunuub ummadda ay samaysay baan u malaynaya in arrintan loo dibdhigay roobkan waayo waad dareemi kartaa gobollada hadda aan joogno dagaallo baa iskaga dhaca Een, dagaaladaasoo dadka qaar ay dhex maraan dad iska leeyaan maalayacni iskaga dilaan qof ibni aadin aan dhiil loo dininna waxaa ka waa ka daran tahay kacbada la dumiyo oo la burburiyo iyo qof ibni aadin ah xagar ha- ee, sabab la-aan lagu dilo waxaa ka daran qofka ibni aadinka ah kacbada la burburiyo qofka ibni aadinka ah ka daran hagar aan maalayacna lagu dilo arrintaas ummadda inay ku baraarugsanaadaan waa muhiim Een, xiliyadan roob la-aanta camal hadda kulaalkii waa batay xiliyada kulaalaan galnay kulaalkii aada u fara batay cuduro waxaa jira ibni aadanka ama bulshada magaalada aan joogin aysan ku baraarugsaneen xiliyadan la arko cuduradaas waxaa ka mid ah cudurka kolooraha xiliyada kuleelaha aada loo arkaa qawahan waa la arkaa kulaalku aada ugu badan yahay cudurka koleeraha ama soomaalidu yidhaahdo daacuunka waa cudur halis ah isla markaanu qofka kusoo booda hayn kara muddo yar naftiisana ku weyn kara haddii isla markaa aan la daaweynin ama laga hortegin inuu qofkaasi f- fuuqbaxo haddii qofka fuuqbaxo shubanka daacuunka waxyaabaha kaga duwan waxaa kamid bakteeriyada keenta lagu magacaabo fibra colera bakteeriyadaasi xilli huuriskeeda waa gaaban yahay qofku waa kusoo boodaa acute bay leedahay waa kusoo boodaa isla marka ay kusoo boodo qofku wuxuu bilaabayaa shuban ima tag joogto ah shuban ima tagaasina kalgo malaa isku markiiba xaaladdiis khatar bay gaaraysaa waxaa laga yaabaa daqiiqado gudahooda inuu ku fuuqbaxo unu geeriyoodo ayaa laga yaabaa xiliyadan baana la arkaa kuleelaha ah daacuunkaas waxaa kaloo la arkaa cudurada ku dhaca habdhiska hawamareenkana waa la arkaa siiba kuwa saabka ku dhaca qeybta hor- qeybta hoose Een, waxaa la arkaa koolbada camal waa ku badan tahay xiliyadan dadka neefta qaba camal kulaelka uma dulqaadan karaan haddii uu neef qabo ama meel uu kuleel uu galo neeftiiya qabanaysa ilmaha yaryaroo awal neefta iyana koolbada qabay haddii ay guriga kuleelka la geliyo ayagana qaskaa kusii dhegaya xaaladooda baraga dhexe ayay noqonaysaa xiliyadan camal waxyaabaha la arka waxaasaa ka mid ah waxaana ugu daran shubanka oo lagu magacaabo shumbiyood ha ahaado ama koleera shumbiyood iyo koleera waa isleeyihiin dhaqaatiirta isku meel unbay geeyaan midna waxaa sababa bacteri labada bacteriya sababta mid waa daran yahay ee, midna waxaa weye waa yeesaran yahay midka daran waa waa midka kolooraha daacunka soomaalida u yaqaano bandemig wey epidemig waa uu yahay safmar daqiiqad gudahooda oo malaayiin naf galabsan karaa xiliyadan kuleelaha la arkaa xiliyadan kuleela baa la arkaa daacunka xiliyadan kuleelahana la arkaa badanaa boqolkiiba boqol bulshada waxaan u sheegayaa in nadaafada ay ku dadaalaan inay iska qaadaan qashanka goobaha dhadhow ay u yaalaan inay iska nidaamiyaan suuliyaasha ay agtooda ay degan yihiin in ay weelasha ay ku- wax ku cunaan ay iska nidaamiyaan in ay mar walba ay isticmaalaan suuliga markii ay soo xaajistaan ee, mar alle markii dan ay gasho isla marka ay kasoo baxaan waa inay gacmahooda si laro iskaga dhaqaan buraarujintaasaan u sameynaynaa waxyaabahaas looga hortegi kara haddii qashin uu farbato qashinkaas waxaa ka dhalan kara dhibaato roobkana waa noo imaanaya intuusan imaanin ka hor ilaahay naxariis waa iska badan tahay waddooyinka in la furo meelaha qashinka ah oo yaalo ha- in hadda wax laga qabto qashinkaa la aruuriyo goor i goor intii ay tahay intuusan macnaha roobka imaanin roobka xataa kulaalaha naftarkiisa qashinka ayaa waxaa ka dhalan karaa bakteria lagu magacaabo daacuunka ee forocolera arintaas bur- si loogu baraarugo marka bulshada waxaan kula talinayaa inay faydhowr kor u qaadaan nadaafadana kor u qaadaan Ca- ee, dhanka nadaafada guud iyo nadaafada gaarana kor ay u qaadaan baa kula talinaya waa gardigtoore markaa cudurkan maxaa sababa xiliyadan kuleelaha la arkaa fibra kole- shubankan shubanka dhowr nooca loo kala qeybiyaa Ee, hadda midka aan ka hadlno waa midka kuleeraha lagu magacaabo xiliyadan kuleelaha la arko waxaana sabab ah kuleelkan aada u fara badan bakteeri fara badan oo meelo badan ku jirta baa hawada mari karta hawadaas in bakteeriyadaas ay marto ibni aadankana halka ay kala falgasho ay ay jiidaan baa laga yaabaa isla markaana jirka u gudubto isla markiina madhicirada saamayso qofkiina calaamadihii la soo boodo shubankii iyo matagii la soo boodo bakteeriyadaas fibrocolera lagu magacaabaa xiliyada kuleelaha aada loo arkaa soomaalida daacun waa ka warqabtaa daacun hadda ka hore degmada aan joogno cadaadaha ka dhacay intii qof u dhimatay oo sabo looga dhigayna waa og- waa- ayagana waa ogyihiin hadday sahladaanna haddee ayagay u taallaa haddaysan sahlinina ay ka hortagaan haddee maasha allah waa sii la rabay waxaana wanaagsan arrinta inay ku baraarugsanaadaan meelaha oo qashinka lagu daadiyo laska xaaqo laska nidaamiyo meelaha xoolaha lagu qalo uustooda ee qashinkooda lagu- lagu- iyadana- iyadana la qodo oo la aaso meelaha baktiga yaalo dameeraha baktiyey iyo xayawaanada kala baktiyey geela baktiyey ariga baktiyey ayagana in la qaado oo la asturo god loo qodo siiba dadkan baraagaha isticmaalaya haddii hadda roob ilaahay keeno oo wasaqdaas ku dararto baraaguhuda waa iska isticmaalayaan ayagoo aysan ku darsanin maadada kaloriinka lagu magacaabo ama aysan aqoonba aysan u lahayn biyihii wasaqaysanaa islamarkaana kumanaan kun bakteria ku jirta ayaa laga yaaba inay isticmaalaan halkaas naftooda ay ku weeyaan shuban kusoo boodaa laga yaabaa dadka baadiyahana meelaha ay baraagaha baktiga yaalo iyo ariga baktiya iyo waxaasoo dhan haka waa inay iska aruriyaan godna u qadaanoo iskaga aasaan saas ayagana kula talin lahaa
waa gardigtoore markaa cudurkan sidee looga hortegi karaa
fibrokolooraha waxaa lagu hortegi karaa ilaahay horta wuxuu keenay marba hadduu ilaahay ugu targalo inuu keeno isla markaana uu idmo horta wax ka hortegi kara ma laha Een, siyaabo waxaa jirta markaan cudurkan hadduu u yimaado xoogaha laleeyahay dhaqaatiirta ay raa'iyo isku darsadeeno ay leeyihin haddii sida iyo sidaa la sameeyo waxyeeladiisna waa yaraanaysa dhibaatadiisna waa yaraanaysa saasna cudurkaas waa lagu xakameyn karaa control and prevention haddii loo sameeyo nadaafadda kor loo qaado waa looga hortegi karaa in suuliyaasha mar walba la isticmaalo oo la nadiifiyo suuliyaasha la isticmaalo dadka qof yar u qof weynba inuu suuliga isticmaalo wixii ilmaha yar yar ka yimaada in suuliga lagu lagu asturo lagu shubo suuligana kaloriin lagu shubo na nidaamiyo xataa haddii cusbo la holi karo laskaga shubo saas waa looga hortegi karaa qofkana waxaa la rabaa waxaa looga hortegi karaa sidoo kale inuu marka suuliga uu galayo wuu soo saxaarado ama danihiis soo gudo in gacmihiis saabuun ku dhaqo saabuun iskaga nadiimiyo iskaga nadaafiyo markuu ka soo baxayo marka macnaha suulu ka soo baxa wey nadaafada gacmaha iska dhaqo saabuun isticmaalo haddii waayo dambas isticmaalo haddii uu raashiinku cunayo inuu mar walba gacmihiisa nadiifiyo intuusan raashiin gacanta iska- iskala galan inuu gacmaha iska dhaqo iska nidaamiyo cidiyaha inuu iska jaro in wax alla wixii qashin ah guriga yaalo uu meeleeyo oo iska aaso iska asturo in la kala fogeeyo jikadii iyo suuligana inaysan isku dhowaanin dadka qaar jikada iyo suuliga u dhow dad qaar suuliyaasha ay degan yihiin waxaa ku buuxa baranbara tirada ka batiya ku buux cuduroo dhan ayadaa soo qaaday u keenta haddan mana ka warqabaan baranbaradaas in lala dagaalamo suuliga laga nadiifina waa muhiim say suuliga bahasha suuliga ku jirtaas waxaa suuliga ku dhacay ay cuntaa ayuu jeermaysan bay raashinkaaga g- ay ay macnaha habeenkii weelashii iyo wixii dho isla martaa taasna waa loo- waxaa looga hortagi karaa in bahasha la leeyo waxaa kaloo loo- looga hortagi karaa raashin kule in la isticmaalo mar walba oo diiran oo wanaagsan in raashiinka mar walba isagoo diiran la isticmaalo inuu daboolnaado dabool uu lahaado mar walba la daboolo la asturo inta inta markaa isticmaasho kadib weelka inaad si fiican u xakamayso u asturto raashinkaas dabool fiican aad u samayso qudaarta la cunayo oo bulshada ay cunayso ama raashinka lagu cunayo in la intaadan la cunin ka hor gacmaha iska dhaqdo qudaartiina dhaqdo iska nidaamiso markaad dhaqdo iyadoo nadiifana aad isticmaasho qudaarta midna waa xirxiran tahay oo waa macnaha waa daboolan tahay mooska camal waa uu daboolan yahay cambaha camal waa uu daboolan yahay haddii kor si fiican loogu dhaqo wixii gudaha ku jira waxba maaha jermis ma la falgalayo saa waa ku isticmaali karaan mar walba nadaafad in kor loo qaado faydhowrkan laga warqabo biyo nadiif ana la cabo biyaha la cabo aysan ahaanin biyo wasaqaysan biyaha nadiif inay ahaadaan biyaha ceelasha magaalada ku yaalan ayagaa laga rabaa biyaha in ay kaloriin ku shubaan kaloriin ku daraan si ay u bulsh- bulshada ay u hesho biyo nadiif ah wanaagsan si loo helo haddii biyo nadiif ah wanaagsan halkaas aan ka imaanin waxaa imaanaysaa biyaha naftarkooda ceelka gudihiisa biyaha hoos laga keenayo badanaa waa nadiif si laisku raacay laakiin waxyaabaha bedeli kara baraagtaas iyo waxaasa ka mid ah baraagahana inay kontaroolaan ayaa wanaagsan baraagaha shimbiraha ku duldega wax walbaa ku duldega in macnaha afka loo daboolo ama la kontarool mar walba jeermastare lagu shubo koloriinka wax la mid ah ayagana waa muhiim qaababkaas ayaa looga hortagi karaa ka hortag ahaan laakiin wax ilaahay keenay ku targelay wax ka hortagi kara ma laha qaabka laisku raacay cudurrada lagu xakameyn karo qaabkaasa ka mid ah siiba cudurkan shuumbiyoodka ama daacunka lagu magacaabo xiliyada kuleelaha la arko daacunka badanaa wuxuu u daran yahay caruurta yaryar iyo dadka waayeelka ayuu aada ugu nugul yihiin waayeelka tabaryareeyay difaac aan lahayn qofka aadinaha marka hore difaac buu leeyahay difaaciisa boqolki boqol difaacaya difaacaas haddii hoosu dhac ku yimaado qofka waayeelka difaac hoosu dhac ku imaanaya caruurta camal cudurradu wax walbay u nugul yihiin waxaa sababna u ah cunugga markuu yaryahay wax walba ayuu gacanta iskala galaa wax walba ayuu gacanta isla galaa wax walba kabaha suulo laga soo baxay afka la geli karaa Een, tuujiga uu saxaarada uu ku dhigayba gacanta la gelay afka iskala geli karaa saxaaradiis inuu cuno ayaa laga yaaba cun ilmaha yaryar saasaa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaaba raashin wasaqaysan oo bakteria ku jira inuu gacanta isla galo afka iskala galo cun caruurta siiba u nugulyihin hooyooyinka caruurta yaryar guriga u joogo waxaa wanaagsan in caruurta ay badanaa ay ka hortagaan in aysan waxaas aysan la tacaamulin kabaha suuliga kala soo baxan meel fiican iska dhigaan ilmaha af gacantooda afkooda ay ilaaliyaan cunug wuxuu gacantiis ku qabanay ay ilaaliyaan haddii markaa ka dhaca in afka ka ilaaliyan wixii afka la gala inay ilaaliyaan waa muhiim cudurrada ugu ugu badan caruurta soo noqdo shubankaas daacuunka ayagaa ugu badan ayagaa u nugul caawa hadduu dhaco ilaahay nuguma keene dadka difaaca yar iyo caruurta iyo ayaa ugu badan waxa u- u leeday u leenayo daacuunka waana khatartiisana waa badan tahay cudurka daacuunka ah haalistiisana waa sida qaabkaasaa lagu xakameyn karaa loogana hortegi karaa
waa gar doctora marka ma jiraan wax daawo ah oo laga hortagi kara cudurkaasi inta uusan dadka ku dhicin
ها daawooyinka la isticmaalo waxaa ka mid ah biyo safeeye maadada kaloriinka ah ibna horta een, aadanaha boqolkiiba toddobaatan iyo shan jirkiisa waa biyo ama siddeetan iyo shanba waa la dhihi karaa hilibkiisa dhan haddii lasku daro la shido biyo isku bedelayaa biyahana aad nolosha ibni aadankay ku xiranyihiin biyaha waa nadiif ee nolosha ibni aadanka ayaa ku xirama biyaha biyaha la-aantoodana ma noolaan karo saas ay tahayna baahida ugu badan markii deegaan laga hadlayo waa biyaha qofka markuu rabo inuu meel u dego waa inuu biyo ka helaa hadduusan biyo helin maba degi karo hadduu biyo u helo waa uu inuu ku nagaadaa laga yaabaa waa muhiim biyaha saas ay tahayna dhowr noocyo badan baa loo kala qaadaa kuwana webiyada ayay maraan waa artay soomaalida qaar waxay sameyn hadda gobolka Jo- jowhar iyo gobolada shabeellaha iyo hiiraan iyo badanaa daacunka iyagaa ku badan xiliyadan waxaana sababa biyaha wasaqaysan webiga isticmaalaan biyahaas waxaa loo baahan yahay intaadan isticmaalin ka hor inaad kaloori iskaga darto haddaadan kalooriinka aadan heli karin ama laga yaabo deegaanka aad degan tahay laga aqoonin ama aad dhibsanayso aad leedahay bi- chemical wey noloshaybu khatar gelinaya biyaha waa la karkariyaa baraag baa lagu shubaa waa la kala dejiyaa waa motor waxaa kuu keena dameerka dameer ka shuba karkari markan waa la karkariyaa intaad isticmaalayso oo adi aad rabto inaad isticmaasho aad cabto waa karkarsanaysa ayagoo nadiif ah markaad ka- biyaha ka- wax alle wixii jermis waa ka dhimanaya wax alle wixii jermis aan biyahaas waa ka baxayn waa nadiif saas waa ku isticmaali kartaa baahida ugu badan oo bulshadan waa biyaha ogi saas ay tahayna daacun hadduu dhacana ayagaa ugu badan oo ka calan calan gobolada goboladan oo webiyada mara ayagaa ugu badan waxaa daacun markuu dhaco hana la soo gaarooy waa waray ku hayaan waa ayagaa ugu badan maalin walbana idaacadaha saasay dhaqaatiirtu uga hadlaan saasa looga hortagi karaa mana sameynayaan ayagaana u baabaa waxaa ugu badan biyaha nadiif biyihii wasaqaysan ay cabaan qofka biyo nadiif hadduu helo difaaciisa kor u kacaya cuduro badan oo noloshii khatar gelin lahaa ayaa qofkaasi een, ka badbaadaya biyahaas hadday nadiif ay yihiin biyahan haddii aad shaybaarka aad ku fiiriso shayba- mikroskoobka loogu targelay bahalana noolaa ku jira bahal haddii ishaada kuma arki karto mikroskoobka lagu ark biy bahalana nool baa ku jira iyo jeermisyo faraha badan haddaad arki lahayd maba cabi lahayma biyahan markii la baaro aad fiiriso ilaahay awoodiisa ummadda kama warqaan waan iska caban qaarna ilaahay baa iska tala saartaa ruuxii ilaahay hor tala saarto kaas waa liibaanay mooye marnaba khasaari maayo tabakul haddii- qofka hadduu ilaahay tala saarto laakiin haddaa ilaahay tala saarato shakina aada muujiso waa meesha lagaa soo gelaya waa waka ilaahay baa tala saaratay shak haddaa muujiso waa adigoo ilaahay kalsoonida kala noqday lamitay waa lagu imtixaani karaa marka biyaha nadiifka ayaa wax walba ka muhiimsan biyahaas la karkariyo biyo nadiifa inay helaan haddaysan biyaha nadiifa aysan helin biyaha ay helayaan hab yaraada haska karkariyan kolorin ha u isticmaalaan kolorin haddii la waayo ha karkariyan qalab yaryar oo waxaa jira waayahan dambe socdo biyaha lagu sifeeyo waxaa kaloo jira kaloriinka naftigiisa la fududay labaatanka litir xabad hal hal xabo kanin baa ku daraysa taana waa la fududay hadda wado soomaalidan waqooyi een, soomaali waqooyi ee, ama maamulkan oo laga magabaxay somalilan wasaarad oo waxaa jirta faydhoor ka shaqayso biyaha ay cabaan waa biyo nadiif ah. ani hadda ku horan tagay biyaha ay cabayaan waa biyo nadiif ah kaloriin leh biyahan saxada aad cabaysa ka macaan badan yihiin faydhoorka boqolka boqol nimankaas waan koobkay ku qaadeen baa isdhihi baa- baa baa habdhihi karaa laakiin aniga gobolka hadda aan joogno siiba gobolka galgaduud xiliyadan shu- kuleelaha shumanka markuu dhaco badanaa hor shumanka waa ku yaryahay bulshadan reer bar- galguduuda waana buraarugsin tahay mana buraarugsin waa buraarugsin tahayoo badanaa waxay isticmaalaan biyaha nadiifka ah marna waxay isticmaalaan biyaha wasaqaysan xiliyadii roobka da wasaqday xataa isticmaalaan biyaha nadiifkaana waa la helaya maanta hadda biyaha nadiifka anaga raqiisa noo yihin biyaha wadamadan hadda horumaray imaaraadkan ilaa sacuudigan iyo koobka bi- galaaska biyaha liitarka gaaska ah, waxa qaal sidaalka ah galaaska biyaha qaalsan ceelashoodaa saas ay dhulkoodaa saas noqday aniga laakiin ilaahay waa noo waa lagu manaystay biyo lagu manaystay dhulkan dhan waada biyo haddii meel cilaa aad tagto riig laga taago biyaha hore kasoo burqone alxamdulilah biyahaas marka maadaama aan helnay haddana nadaafadii ay dhankiisa haddana ka liidanaa marka dhanka nadaafadda waa ka liidanaa biyihii wasaqaysanaa baa la iska cabayaa tuba kuwa oo ceelasha magaalada waxaa laga yaabaa kaloriinka inay dhibsadaan oo aysan ku darin haddii ay ku daraan waxaa laga yaabaa bulshada qaar inay dacweeyaan biyaha qurunka badan aad noo soo daysay maxay yihiin taana ay- waxaa laga rabaa ayaga inay ka dhaadhiciyaan biyaha marka kaloriin ku dara inay bulshada u sheegaan Waa- biyaha waa idin safaynaynaa maado safaysan idin ku daraynaa maad inta wax inta ay qiyaas ay ku darayaan waa inay aqoon u lahaadaan iskaga darmaa haddii ay iskaga daraan waxaa laga yaabaa in ay lagu sumoobo toxicity ay timaado meeshun ka dhalato laakiin haddii xadka loogu targalay aqoon ay u leeyihin ay ku daraan maasha allah bulshadan dhan biyo fiican bay helaysaa marka waxaan kula talinayaa ceelasha magaalada ku yaal oo dhan baraagaha in lagu shibo maadada kaloriinka ah oo lagu daro qiyaas loogu tar loogu qiyaastii loogu targa lagu daro si looga hortago inuu magaaladana shumbiyood ka dilaaco ama ama daacun yimaado kuleelka socdo ma aha kuleel caadi ah waa kuleel xad dhaaf ah habeenka guryaha waa la seexan la'yay habeenka guryaha waa la seexanya dhisantarida ayaa xiliyadan camal kici karta iyana sida oo kale cudurka dhisantarida xiliyadan camal waa la arkaa kuleela markaan sida awgeed waxaa looga hortay waxaa lagu hel biyo nadiifa inaa qofka hela shardi ah haddii biyo nadiifa uu helo wanaagsan qofkaasi noloshiisa waa mustakafi cuduro badan baa halkaas kaga badbaadi kara ilaahay ka badbaadin kara insha allah biyaha nadiifka ah ayaa ayaa ah furaha dhabta ah nolosha
waa gartay marka cudurka dhasitiriyali aan sheegtay maxaa sababa cudurkaasi muxuuse ka dhashaa dysenteryda iyada bacteria ka dhalata bacteria ayaa sababta laba nooc wey mid waxaa lagu magaca bacilla dysentery midna waxaa la yidhaha shigella dysentery mid bacteria keenta midna waxaa keena ambeba Eh, shigella ambeba dysentery iyo shigella dysentery mid shigelowsa keena bacteria lagu magacaabo midna waxaa keena ambeebaha cudurka lagu magacaabo xiliyadaana waa la arkaa waxaa kaloo intaa kusii daraya cudurada kuleelaha ka dhici kara waxaa kamid ah koolbada ka mid ah ilmaha yaryaroo hadda dhashay oo umash lagula jiro kuleelka haddii lagu huriyo naqaskaa ku dhegaya naqaska hadduu ku dhigo cunuga neeftiyaa dhibaysa neefta haddii dhibtana laga yaabo noloshiis inuu halkaasi ku waayo taana laga buraarugo kuleelka faraha badan marwaaxada qabowga dhalisana cunuga in lagu aadiima haddii ay damcaan inay marwaaxad isticmaalaan hataa marwaaxada waa in la xadiday qabow yara oo xadidan waa in reerka uu helaa haddii qabowga isku furta atir kulaal ka hortagaya taas noloshaada ayadana khatar gelisa dadka neefta qaba kulaalada uma dulqaadan karaan habeenka camal inay banaan ka seexdaan maalinta camal geedaha qabow meelaha harka qabowga ay u bataan ilmaha yaryarka ah geedaha qabowga ah meelaha harka wanaagsan leh in loo badiyo ama balbalada in loo badiyo guriga kuleelka aan lagu huurinin baa wanaagsan taasaa kula talinaa iyagana si aysan u dhicin koolba iyo wax la mid ah ama cudurada habdhiska mareen ku dhaca siiba hoose gaar ahaan cudurkan bronkaiska lagu magacaabo ama asmada neefta cudurka lagu magacaabo waa garta marka doctor ugu dambeynta bulshada ku dhegeysanaysa maxaa ugu baaqaysa
waxaan ugu baaqayaa maadaama kuleelaha lagu jiro ilaahay baa keenay kuleelka axaadiista rasuulka waxaa ka mid ahaa jahanamo ayaa ilaahay u dacwatay baa layidhi hadda kahor nabiga caleyhi salatu wasalaam soo uu noo sheegay caleyhi salatu wasalaam ilaahu waxay tiri waa isgubay waa isjarjaray ee ilaahu ii yeel si waxaan si ilaahu ii- macnaha si uu igar i badbaado oo si macnaha i badbaado waxaan ka wadaa ilaahu xilli aan neefsado ii samey xilliyada kuleelka qabowga badan markuu dhacana jahmaan jahanamo ayaa neefsataa rasuulka caleyhi salaam soo sheegay kuleelka markuu yimaadana jahanamo ayaa neefsataa kuleelka nahayay waa min feexi jahanam jahanamo kuleelkeeda wey ilaahayaana sabab ilaahay baa keenay kuleelkana waa iska jira waxaa wanaagsan ugu baaqiya cudurada kuleelaha ka dhasho horta inay samraan kulaalka inay ku samraan roobkan soo daahin ilaahay xaggiisoo kaga maqiyay dunuub ay samaysteen ayaa loo dibdhigo roobka dembi aan ibni aadamka samaysanin qeyr waxaana laga yaabaa inay qeyr u tahay arrintan tani ah qeyr inay u tahay baa laga yaabaa ilaahay wuxuu yihi dahara alfasaadu fi lbiri walbaxri bimaa kasbad aydi nnaas dunuub dadka ay samaysteen markuu ilaahay ka hadlaysa aayaddaas ayuu ilaahay kaga hadlay wax ibni aadamka dembigoodaa farabati waxaan dembiga waxaasa ka dhalnay marka ciqaabkaasa ka dhalnay saas hadduu ka dhashin haddana waa dembi dhaaf haddana ummad waa loogu dembi dhaafay qofka islaamka eh. haddana dembi dhaaf uu helaya mar walba uu qofka islaamka khayr uu helaya inay ku samaraan ilaahayna tuugaan culimmada waxaan kula talin in roobdoon la sameeyo ilaahay in loo noqdo bulshada waxaan kula talin inay ilaahay u tooba keenaan ilaahay inay u tooba keenaan ilaahay ay u tooba keenaan dadka xaasilimada isku qabana inay iscafiyaan oo ilaahay u tooba keenaan dadka macnaha oo uqdada gaarka isku qabana inay iscafiyaan in ilaahay subxaanahu watacaala la baryo loo tooba keeno ayaan kula talinaya roobkana waa imaanaya kadib in roobdoon la sameeyo la raaco sharciga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam si u roobdoon loo roobdoon jiro loo roobdoono culmo ayaa kolley arrintaas ku shuqula culmada anigana hogaamisa ayagaan kaga dambeynaa roobdoon in la sameeyo ayaan kula talinaya kulaalka waa batay ilaahay waa noo naxariisinaya ilaahay idankiisa sida eh, rasuulka zamankiisa roobdoonka waa la samayn jiray hadda ka hor roob la-aan intay dhacday cumar bin khadaab zamankiisa waxay ku waxay ku ilaahay waxay macnaha ku ta- een, ilaahay ugu dhawaadeen eh, ilaa cumra wuxuu yidhi ilaahayow zamanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii uu noo jooga saa nagu kaa beriji ilaahu maanta rasuulkaaga adeerkiisa rasuulkaaga adeerkiisa cabaas ayaa ilaahu maanta kugu tabasulayna ilaahu roob nagu sii jiraan siyaa roob loo helo acmaasha saalaxana in lagu tawasulo waa muhiim in ilaahay la baryo loo tawba keeno culmaa udiinkana bulshada baraarujiyaan ku horkacaan rabdoon la sameeyo saasaan kula talinayaa waxaan kaloo kula talinaya dhanka caafimaadka markaan usoo noqdo nadaafad in kor loo qaado nadaafadda qashinka intuu ku jira cudur kuu jira ogow cudurku wuxuu ku jira intuu qashinka ku jira haddii gurigaaga toban loor qashina taalo adi naftarkaaga ayaa gurigaagaaba cudur ah. adi gurigaaga cuduraad ka samaysanta qashinka guryaha ayaa in la iska qaado loorarkan qashinka inta lagu guro ay qash- qashinkii waa la qaadaa fiiri meel kale ay ku shubaan magaalada isla meel u dhow waxay ku shubaan meelahan dhow ay ku shubaan fiiri war taas camal qalad weyn qashinka magaalada haddaa ka qaado god u qodo god ku shub laakiin had- ha ku daadin meelahan oo dhadhow ha ku daadin xoolahiyaa daaqaya ariyaa daaqaya Ee, waxaa kaloo caruurtii ciyaalkii magaalada ka tegay meesha tegi kara meesha qashinka lagu daadiyo godadka qa- meelaha qashinka buuxa lagu daado waa yaabaysaa waxaa weye waxay leeyihiin cudur baan ka hortegaynaa qashinkay qaadayaan meel munaasib ahayn waa ku shubeen fiir ma ma lagama hortego cudurkii baa la fidinayaa kan qashin qaada cudurkii buu fidinaya meesha uu dhigaya uu ku fid- buu ku fidinaya dadka qashinka qaadaya qashinka ha gubaan ama god ha u qodaan meel wanaagsan ha ku shubaan magaalada qashinka duulaadka lagu daadinayo ha laga daayo qashinka intii la qaadaa magaalada duulaadkeeda lagu daadinayo meel fog- xaafidihii meel meelihii magaalada ay gaaraysa lagu daadinayo ogow aniga waa soo arkay dhankan laaweyn baa aaday waa soo arkay meeshana waa aad laamigin waxbaan kusoo arkay qashinka waxaa lagu da- dadka maba aaminsan waa fogeynay kule qashinka hal nimanka qashinka loo dhiibayo ha gubaan qashin ama god ha ku shiban ama ceel gorof ah aan la isticmaalaynin wax rajo aan laga lahayn ha lagu shibo ama ha la gubo saasaan kula talinaya laakiin qashinka meelaha lagu daadinaya haddii roob yimaado biyihii meesha ay soo maraan waxay ku dareerayaan balliyada caruurtii baa ku dawaanlaysa cudurada waterborne diseaseka lagu magacaabo iyo water related diseaseka lagu magacaabo dhan ayaa ka fida halkaas tii hore tanaa ka khatar banaanaysa haddan bulshada waxaan kula talinaya marka nadaafadda in kor loo qaado biyaha la cabayana layska kontaroolo biyo kalorina la isticmaalo biyaha saxada waa raqiis maanta qof walba waa gadan kara qof walba waa gadan kara ayadoo jirkaamo ku jiraa la helaya ayadoo waxaa la helaya caagan haddana horyaalo ku jira ha isticmaalaan nadaafadana kor ha u qaadin suuliyaashina ha nidaamiyo qashinkana ha laska aaso dadka xoolaha qalan uusta iyo qashinka iyo waxa god ha ku shuban meel loogu targalo ha ku shubaan yaysan banaanka dhigin yaysan cudur sab u noqon ilahay waadan kala xisaabtamaya qof walba waa mas-uul qof walba waxaa lagu xisa- waxaa lagu waxaa lagala xisaabtami doona wixii la raaciyay ogaada haddaad tiraahdo qashinkan qaad lagu meesha ku daadus ilaahay baa kula xisaabtamaya haddii cudur ka dhasho asadan sabab u ah saasaan kula talna walahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah
guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhan barnaamijka caafimaadka ad kala socoteen raadiyaha cadaado barnaamijka toddobaadkan waxaa soo saaray in lana socodsiinaya anigoo ah cumar axmed ibraahim saaxiibkii mahad nuure ayaa ii farsamanay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lacan intaan ku kulmayna toddobaadka xiga waxaan kaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka